shalay golo weynaha wakiilada somalilan waxaa ka dhacay arrin runtii lafjab ku ah jiritaankeenna dowladnimo sharciyaddeenna sharafta goolaha rajada shacabka codka goolaha xildhibaanada jooga siiyey ma jirta sabab ay isugu imanayaan nin ciidan ah oo qaranku u dirtay ilaalinta amniga iyo nin xildhibaan ah oo xasaanad leh oo u xil saaran xeerarkii nolosha bulshada somalilan lagu hagi lahaa arrintaasi waxay keentay anfariir ay shacabku kaga falceliyeen isku dhaca xildhibaanadu waa wax dhaqan ah waxaana keenaya kala duwanaanshaha aragtiyaha ay xildhibaanadu huwan yihiin somalilan kuma eeka laakiin waa sawrac iyo tilmaam ay kala siman yihiin baarlamaanada dunida isqabsigii shalay iyo faraka hadalkii xildhibaanada qaar dhex maray markiiba waa kii dhammaaday haddaba meesha waxaa taallaa goormaa qof ciidana oo direys suwani uu xildhibaan gacanta u qaadi karaya goormaa qof xildhibaani qof ciidana gacan ula gaadhi karaya kowsa fashinka noocaasa maxaa keenay kala dambayn la'aantii hay-adaha dawliga maxaa ku dhacay qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex dhadhaar saddexduba awoodo kala xadidan buu distoorkusi faragelinta midba midka kale faragelinaya waa xaaraan goolahani waa goolo ka madax bannaan xisbiyada waa goolo ka madax bannaan xukuumadaha waa goolo laga sugaya inuu soo saaro xeerar taabanaya waxa bulshada somalilan tabayso goolahan waxaa lagu hayaa fara gelin qaawan baa lagu hayaa cidda ku haysaana waa madaxtooyada madaxtooyada somalilan ayaa faragelinta goolahan laga wadaa oo la doonayaa in laga siyaasadayo madaxweynaha somalilan wuxuu madaxweyne ku yahay wuxuu distoorka xuquuqda ugu qoran uu ku haystaa waa sharciyada goolahanna wuxuu wax ku yahay waa sharciyadda mudane madaxweyne adigoo odaygii qaranka ah adigoo labiyo siddeetanka xildhibaan ee goolaha joogaba innamadaada yihiin adigoo danta qaranka kala wada hadli karaya adigoo somalilan odaygeediiya waa ku ayaan dariya arrin xumo inaad subax kaste xildhibaanno tiro kooban madaxtooyada intaad kula shirto aad ka soo umaamado khilaafka golaha arrinxumada kalee jirtaa waxa weeyaan in hay-adihii kale dawliga ahaa ee dhexda ka noqon lahaa qadiyadaha loo isticmaalo brobagandada golaha waxay la muuqataa arrintaasi arrin odaynimo iyo mas-uuliyadeed maaha iskuwadka goolayaasha taladooda ka dhex noqoshahooda intaasiba waa mas-uuliyad ku saaranoo oday aad ku tahay haddii sharciyadda goolaha meesha laga saaro haddii jiritaanka goolaha aad aqbali weydo haddii khilaafkan hurintiisa qayb aad ka sii ahaato waxay iman doontaa sharciyadaada madaxweynenimo inaanu gooluhu aqbali doonin waxaan kuugu baaqaya anoo ixtiraam iyo qadirin ku haya madaxweynihi qarankaada sharaftaada iyo hoggaamintaada iyo wanaaggaagu wuxuu ku jiraa inaad odaynimo dalkaad ku dhaqdo muddada sanadka kuwa hadha